axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland oo maanta ka qaybgalay kulan u dhexeeya xildhibaanada golaha aqalka sare iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa ka hadlay dagaalka cusub ee lala gelayo xarakada al-shabaab waxaana uu sheegay in maamulkiisu uu diyaargaroobay dagaalka al-shabaab si looga saaro gobolada gado iyo jubbooyinka sidoo kale axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa hoosta ka xariiqay in jubbaland ay ciidamo gaar ah u diyaarisay dagaalka al-shabaab waxaana ugu baaqay madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada in aan lagu mashquulin siyaasadda iyo arrimo kale ee meel looga soo wada jeesto dagaalka ka dhanka al-shabaab madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa dhowaan ku dhawaaqay dagaalka al-shabaab kadib qaraxii afar iyo tobankii bishii hore ka dhacay isgoyska soobee magaalada muqdisho waxaana tan iyo markaasi dowladdu ay waday abaabulo loogu jiro sidii dalka loo qaadi lahaa waa sidii loo qaadi lahaa dagaalka ka dhanka al-shabaab oo weli ku xoogan deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya